cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar cabdullah warsamarooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen raad iyo xadaado qodobada warka mincawa aad ku dhegaysan doontaana waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya caaw ku sii jooda magaalada nairobi ee dalka kenya faahfaahin dhirada ka soo baxaya duqeyn iyo dagaal xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gado gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar injineer yulis oo maanta saxiixay heshiis cusub gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la kulma dhegeysta waddanka qadara faahfaahin dharada ayaa ka soo baxaya dalal xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo baartaan xoog loo ciidamada xoogga dalka ay ka sameynayaan gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka madow maamulka somalilan oo farin adag u diray maamulka puntland ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo farin culus u diray maamulka dekedda magaalada caasimadda muqdisho meyd haweeney soomaali ah oo laga helay dhismo ku yaala gobolka californiya ee waddanka maraykanka dad careysan oo maanta bannaanbax xooggan ka dhigay magaalada boosaaso ee gobolka bari xoggan dil tugasho ah oo maanta nin garbahaare ku kufsaday lagu geystay akhbaaraadka caalamka warka habeen caawa aad ku dhegayso doontaana waxaa ka mid ah bakistaan oo iska waabisay markab dagaal oo laga lahaa waddanka hindiya intaasaad maqasheen waxaa ahayn qodobada ugu door koran warka habeene raadiyo xadaado warkaas oo intaas ka faahfaahsan gooruu diyaar garooba
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa abinimo talaada taarikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha maarso ee saddexaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu door koran warka habeen raadiyo hadaado waxaad maqasheen kusoo dhawada warkawantaas ka faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa caawa kusii jeeda magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya ayaa caawa kusii jeeda dalka kenya madaxda dalalka soomaaliya iyo etoobiya ayaa caawa magaalada nairobi ee dalkaas ee kenya kula kulmi doona madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxaa laga wad hadlaya xiisada u dhexaysa soomaaliya iyo kenya sida warbaahinta raadiyaha cadaada u sheegeen wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiqaadir axmed kheer oo aan gorow qadka telefoonka ku wareysanay faahfaahinan dheerada ayaa ka soo baxaya duqeyn iyo dagaal habeenkii xalay ahaa diyaarada dagaalka maraykanka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka gado wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolka gado oo lagu magacaabo buusaar ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo milatariga soomaaliya iyadoona halkaasi uu babarta socday duqeymo diyaaradeed sida ay warbaahinta raadiyaha cadaada u sheegeen dad- dadka deegaanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku qaaday farsamo ciidan oo deegaankaasi ay ku yaalla waxaana iska caabin ay kala kulmeen ciidamada farsamadaasi ku sugnaa inta dagaalku socday ayaa waxaa la sheegayaa in duqeyna lala beegsaday xubnihii al-shabaabka ahaa ee weerar ku soo qaaday ciidamada halkaasi ku sugnaa sida saraakiisha milatariga soomaaliya ay warbaahinta raadiyaha cadaada u xaqiijiyeen ilaa iyo hadda si faahfaahsan laguma haya khasaaraha ka dhasha duqeyntaasi dagaalka xalay ka dhacay deegaanka buusaar oo ka tirsan gobolka godo halkaa warkaas saax- saaxiib ilaa aad ka dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado efamta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertzah. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa la kulmay dhigeysa wadanka qatar sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax cabdulaahi dhore
golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada cumaan ee dalka jordan dhigiisa dalka qatar al-sayid axmed bin cabdalla bin zaa'id markii ay halkaa uga qayb galeen shirka labaatan iyo sagaalaad ee midooda carab kulanka ayaa waxa ay labada mas-uul uga wada hadleen xiriirka labada baarlamaan ee soomaaliya iyo qatar danaha ay wadaagaan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada wadan shirka labaatan iyo sagaalaad ee midooda baarlamaanka carabta ayaa shalay ka furmay caasimada dalka urdun ee cumaan wuxuuna socon doonaa laba maalmood waxaana ciwaan looga dhigay qudus waa caasimada soo jireenka ah ee dowladda falastiin
banaanbax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland limaan cabdi ciise ayaa soo koobaya warbixinta warkaani wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi maanta uu ka dhacay banaanbax xoogan dadka banaanbaxa dhiga ayaa ahaa kuwa aada u caraysay islamarkaana kasoo horjeeday amaro shalay kasoo yeeray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland kaasi oo ku aadan la xiri doono suuqyada kalluunka iyo marashada ee ku dhex yaala dekada boosaaso sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay u baahan yihiin goobahooda ganacsiga oo ay ku dhex leeyihiin dekada boosaaso iyagoo madaxweyne deni ka codsaday in arrintan uu soo farageliyo qaar ka mida dadka banaanbaxa dhigaya oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay inaysan haatan u baahnayn goobo kale oo ganacsi in loo sameeyo islamarkaana ay been abuur tahay wararka sheegaya in lagey doono meel kaleeto arrintaana ayaa ku soo aaday xilli shalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland ay soo saareen amaro cusub ay ku xirayaan suuqa kalluunka iyo marshada ee ku dhex yaala dekada boosaaso liban wuu mahadsan yahay halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaa raadiyo cadaado efmta sideetan iyo sideed dhibic shan markii hartisa halkaa dadyaga caalamka ay si toosa nagala socdaan aalada tifinta hotooska lefisrimka maxkamad ku taalla waa maxkamad dil ku filisay nin la sheegay inuu kufsi uu ka geystay ayaa maanta waxa maxkamadda degmada garbaare ee gobolka gado ay dalkaasi ku filisay lagu xukumay
wararkan laga soo gaaraya degmada garbahaare ee xarunta gobolka gada ayaa waxa ay sheegayeen in maxkamadda deegaankaasi ay xukun dil ah ku fulisay nin lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay gabar yara kadibna uu dilay ninka xukunka dilka ah lagu fuliyo oo lagu magacaabi jiray maxamuud cali xaamud ah ayaa da-diisa lagu sheegay soddon iyo dhaba jir waxaana maalmo ka hor lagu xukumay dil toogasho ah islamarkaana maanta oo talaado ah ayaa lagu fuliyey gudoomiyaha maxkamadda garbahaare ayaa hore u sheegay in ninkaasi falka kufsiga uu qirtay islamar markaana xukun dil ah lagu fuliyey waxaana tallaabadaasi aada u soo dhoweeyey bulshada garbahaarey arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mud a qaybteeda puntland lagu dilay laguna kufsaday gabar lagu magacaabi jira caaisho iliyaas aadan halkaasi oo laamaha amniga ee puntland ay sheegeen inay dad u soo qabteen liban markan wuu mahadsan yahay warka habeen raadiyo xadaado ayaa dhegeysanaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriyada suuq ayaa maanta saxiixay habraaca iibka iyo qadarasayaasha dowladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in habraacaani uu hagi doono iibka iyo qadarasayaasha dowladda hoose isagoo nidaamka habraaca ee bixinta qadarasyada alaabta dhismayaasha adeegyada iyo qodobo muhiim u ah injineer yariiso ayaa xusay habraacan uu waafaqsan yahay iibka qaranka soomaaliyeed islamarkaana uu yahay habraac tilmaam u ah sida ay maamulka gobolka banaadir uga go-on tahay cadaalada lagu maamulo wax walba oo ka baxaya dowladda hoose ee xamra habraacan ay suurtagelinaya maamul wanaagga isla xisaabtanka daafurnaantii kalsooni beerista shacabka macdanta ay xoojinayso cadaaladda sinaantii horumarka caasimadda ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar injineer yariiso sida ku qoran habraacan waxaa la dhisi doonaa guddiga iibka ee dowladda hoose oo mas-uul ka ah howlaha ku xusan habraacan sida ay u hubiyaan in qadarsayaasha ka baxa gobolka banaadir ay shirkadaha soo dalbaday ugu tartamaan si cadaalad ah oo leh habraac ay ku kalsoon yihiin taas oo fursad u ah ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin warka habeen raadiyaha hadaado ayaad degeysanaysaan ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa caawayay ilaa galabta howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka waxa ay ka wadaan gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgalkan ayaa imaanaya kadib markii maalmaha dambe magaalada ay ku soo bateen dalalka qorshaysan iyo dhaca dadka deegaanka loo geysanayo xalay degmada waxaa ka dhacay toogasho ay isku geysteen laba askari oo ka tirsan ciidanka oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo kamid mid ka mid a halkaas ku geeriyooda halka mid kalena dhaawac xoogan uu soo gaaray ma jiraan wax waroo ka soo baxay maamulka gobolka mudug ee puntland kaas oo ku aadan inay faahfaahin ay ka bixiyaan howlgallada ka socda gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga afyeenka ciidanka somalilan gaashaanla sare cabdiraxmaan cabdulaahi xasan oo warbaahinta kula hadla oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka gambale oo koonfurta gobolka laasacanood oo hal waa koonfurta magaalada laasacanood ee gobolka sool waxa uu sheegay afyeenka in ciidamada ka tirsan puntland ay weerar ku qaadeen ciidamadooda islamarkaana ay iska caabiyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay afyeenka ciidanka maamulka somalilan wuxuu sheegay in ciidanka somalilan ay jawaab ka bixinayeen weerarkaasi islamarkaana hal baabuur ay ku qabsadeen kuna dhaawaceen afar askari oo ka tirsan ciidanka maamulka puntland ma jiraan wax waroo ka soo baxay maamulka puntland kaasoo ku aadan inay faahfaahin ay ka bixeen eedda ka timid maamulka somalilan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali qariire ayaa maanta kusoo laabtay safar uu ku tegay magaalada janeefe ee waddanka switzerland ayaa kormeeray dekada magaalada caasimadda ah muqdisho si ugu koorgalo habsamo socodka howlaha lagu adeegayo bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali qariire oo mid mid u booqda xafiisyada kala duwan ee dekada iyo salgada booliska dekada ayaa maamulka sare ee dekada la qaatay kulamo laga hadlaya dadgelinta adeegyada dekada isagoona faray in laga fogaado musuqmaasuq iyo maamul xumada dekadaasi xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maamulka dekada ku dhiirageliyey in labajibaarandaalada lagu xoojinaya hadafka guud iyo hegsiga danaha ummadda soomaaliyeed oo ku aadan dabla aruurinta iyo aruurinta waa dhaqaalaha dalka oo fududeynaysa cafinta deymaha lagu leeyahay gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kormeerkiisa maanta ku tegay dekada magaalada muqdisho ayaa qeyb ka ah howlaha uu ku kor joogteynaya ama lagula ka soconayo shaqooyinka wasaaradda xukuumadaha iyo hay-adaha kale ee dowladda taas oo lagu xaqiijinayo isla xisaabtanka ku saleysan fahan waa isfahan iyo daahfurnaan booliska magaalada santiago ee gobolka california dalkaasi mareykanka ayaa sheegay in meydka haween ee soomaali ah laga helay dhismo ku yaala deegaanka ay jaalada laga tiro badan yahay ee degaan ee xaafadda city hayd ee magaaladaasi shaki xoogan ayaa laga muujinaya qaabka loo dilay marxumadaasi oo la odhan jiray munakari oo soddon lix sana jir ahayd waxaana dhaawacyo xoogan kaga yaalaan qeybaha sare ee jirkeeda sida ay madaxda gobolkaasi ay warbaahinta u sheegeen warbaahinta ayaa qortay in meydka haweenadaasi ee shalay subax laga helay xiriir waa sariir dhex taala dhisma waddankaasi ku yaala haweenada dhalatay marxumadda ayaa la sheegay inay tagtay guriga walaasheeda islamarkaana ay aragtay meydkooda oo dhaawac iyo xun uu ka muuqdo marxumadda ayaa la tabay kadib markii sida cadada u ahayd ay qoyskeeda booqan jirtay maalmaha sabtida iyo xadda oo fasax ka ah waddankaasi qaar ka mid a helada marxumadda ayaa isagoo isu arurinayay hoogeeda iyadoo oo tiiraanyo ay ka muuqato qaar ka mid a dadkii jeclaa marxumadda oo la hadla telefishinka news ee waddankaasi ka soo baxaa ayay wax marxumadda ay ku soo koobeen muranke dhinaca kale siciid cabdiyo oo ah madaxa jaalada soomaaliyeed ee deegaan deegaankaasi ayaa marxumadda deegaaneed wuxuu u sheegay in ay ahayd qof caan ka ah deegaankaasi waxuu tilmaamay in madaxuumadda monokeri ee deegaankaas magaalada santiago ee muddo dheer sanada ah ay ku nooleed ay kulan lahayd goobo ganacsi kana shaqaysan jirtay xarun maalintii lagu hayay caruurta si kastaba ha ahatee barayaasha booliska santiago ayaa laga baqayaa waa loogu baaqayaa inay eegaan wax kasta oo caddayn u ah oo ku aadan faldameedkaasi lagu dilay madaxuumaddaas u dhalatay soomaaliga ee waddankaasi ku nooleed warka habeene raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahartisaan markaana qabaradka caalamka afyeenka ciidamada badda ee dalka bakistan ayaa la sheegay inay xalay ka hortageen markab oo dagaalka nooca badda quusa ah oo kasoo geli lahaa xuduudka badeedka la wadaagta waddanka hindiya afyeenka wuxuu intaas ku daray inaysan wax rasaas ah isku rida markabkaasi balse ay uga digeen inuu si degdeg ah uga baxo xuduudka badda ee waddanka bakistan waa isku dagii labaad ee markab laga leeyahay dalka hindiya ay ciidamada badda bakistan isla waa- iska waabiyaan tan iyo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dhacdaas ayaa timid hal toddobaad kadib markii ciidamada cirka bakistan ay soo rideen diyaarado dagaal oo laga lahaa waddanka hindiya oo kusoo xadgudbeeyay hawada waddanka bakistan duuliyaha diyaaradaasi ku nool ayaa la qabtay waxaana dib lagu celiyay dalkiisa taasoo lagu hortegayay colaad cusub oo dhex marta labadaasi dal ee haysta hubka nukliyeerka warka habeenimo oo si toos idan kaga milan raadiyaha cadcada waa nagaantaas warkan dhami waxaa soo saaray cumar axmed raac cumar saxeefa liban cabdiciise ayaa farsameynayay cidda warka uu sago asagoo maqlaya qoraal suurada waxay dib ugu heli karaan bejka internetka aan ku leenahay www radiocadad com intaana warkan warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu